dowladeedu isku dhow dhacay waxaa weeye ciidanka boliiska waa ku ammaanayaa dadaalka ay hayaan meel bini aadan ku nool yahayna dembi waa ka dhacaya weliba halkan waxay dheer tahay de waydinka ogo waa caasimadii dalka gacan ku-haynta dawladdu ku hayso nabadgelyada iyo dadaalka baan ilaahbaa mahaddaa lehe arinta badan dee dhibaata u dhicin ma ogtihiino habeen iyo maalin kama halagisan yahi ciidanka boliisku kabaa ma bixiya jaankaa ku sarreeyo suu hadlaya baa gabalku ku dhacaa waagu beriyaa waa ku ammaanaya waxaan kaloo ammaanaya shacabka reer hadiisa nabadgelyadu ka qayb qaata oo iyaga ay ka timi nabadgelyadu oo habeen iyo maalinba ka howlan taasi waa taa anagu xukumad ahaan waa dadaalaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa in xilka aanu hayno sida ilaahay noogu asturo noogu asturo kiisaskaa dhacay kufsigii oo soo noqnoqday wixii waxaa sameeyey wixii deelkeysay gacanta dawladda ku haysa hay-adii shaqada ku lahaa baana gacanta ku hayo ilaahay waxaan ka baryaynaa inaan wax dambe oo dhibaata ay dhulkeena ka dhicin idinku saxaafad ahaan ama ha ahaata qaranka ama tiina kaloo barefka ha ahaato tiviyada kala duwan iyo osaydada idin dhaalili maayo way dhici jirtay waayo saxaafadda dadaan u tababaray joogi jireen oo ay ka qayb qaadan jireen nabadgelyo xumada ama ay qabaayil ku hadli jireen idinkan waxaa leeya dadaalkiina kordhiya dalka waynu wada leena ma aha un in la yihaahdo dawladdu maxay qabta yaa haddaynan waxa xun iska kaashan oo waxa horumarka iyo gobonnimada iyo dawladnimada iyo calankeena u wacan iyo sharafkeenna oo adduunyada wayna eegaysaa ictiraaf baynu raadinaynaa haddaynan u midoobin oo isbarbaroortin oo la yihahdo dawladdii maxay qabata waxa weeye waxaa dhacaysaa in meeldaxa wax ka baxaan marka waxaan idinkaan idinkula dardaarmayaa idinkoo dadaala inaad dadaalkiina nabalaabtaan iyo teedikeeda leeyahay wax hore markaa iyo waxa nabadgelyada guseeya aan iska kaashano xafiiska gobolku saxaafadda waa open waynu soo dhaweynaynaa mar walba anigu waa ogtigiin oo nin dhalinyaraa baan ahayo saxafiyiintiinu waxay u badantiin rag dhalinyaraa in la ydin dhibo ma jecli dee raggaygi baa tihin ya marka waxaa inuma ballanaa inaynu sibirta iskashanno xukuumaddana waxaa ka go-an wax laadiy wixii horumara iyo nabadgelyada ugu horeyso in habeenay maalinba loo taaganya marka aad baan idiin salaamaya waxaan leenahay wixii dhaca bili aadan baynu nahay caasimadii dalkaa la joogaa markiiba gacanta lagu qabtaa ya dembi intuu iska dhaco aan tallaabo laga qaadin ma jiro laakiin waxaa laga yaabaa ciddii aan markaa dee nabadgelyadii amuraha shaqa ku lahayn waxbaa dhacayna maqasho laakiin waxaa laga qabta ina maqal ya soo maadi markala halkaasa calay qof wax lagu yaabo shooraalada aroortii waa qoraya laakiin hay-adihii shaqada ku lahaa dembigiiba iyagu eryanayaan way ku mashquulsan yihiin hadday c i d tahay hadday beliis kala tahay hadday ciidamada kale oo kala duwan tahay ya hadday dawladdii oo dhan tahay waxaa laga yaabaa inta badan ba wakti u helin inay warkii raadiyaan oo ya sheegaan dee waxay qabteen waayo waa shaqadoodii di inna shaqadiisii dee wuu garanayaa dawladdu markaa waxay u habeen imaandu u gaarin tahay dadaalkaa iyo shaqada marka odayaalo saxaafada aad baa imaasantihiin waynu soo dhaweynaynaa goor walba galab walba subax walba oo wada shaqeynayna gudoomiye su-aal baan rabay aan ku weydiiyo waxaa loo sheegtay inuu kufsigu soona noqonayo dadkii mas-uul gaara ee awreebateen dilalkan soona noqonaya habeenadii ugu dambeeyey dadkii dilalkaa geystay malhaya laba dil baa dhacay ma badnayn gacantaa lagu hayo ciidanka bilis markii baa loo qabu wadaajiyay gacantay kusoo dhigay maalintiina waa socotaa maxkamad baana lagu geyn doonaa dawlad
sababaha dilkaas iyo cidda dishay aqoonsigeed waxaas ma ma lahayo dilalkani maaha kuwii beladaha ma dembiye caadisa ka dhacay marka intaan ka warayo qaadista lagama hordhaco waa nimo noocaas a nagu soo duulay kufsiguna dhalinyaro fidmowday baa samaynaysa iyaga waxaan leenahay ader yaal iska daaya waxaa gabdhuhu gabdhaha idin dhalay oo gabdhuhu waa idinla dhashay oo ma garta ina walaashii lama jeclan oo kusugan hooyadii ya ama in adeertii ama in abtidii ka waxaan leenahay gabdhaha kufsateen ifkana waa la isku ciqaabayaa dawladdu waa isku ciqaabaysaa sharafna yeelan maysaan aakhirana ilaahay waa isku cadaabayaa gabadha gabdho waalayi maa ka weysiin marka dhalinyaradaas waxaan leeyahay adeer yaan hau noqonina wixii loo qabtay kiisaska ay ku jiraan maxkamaddaa la horgeyn doonaa kuwa hore waa idinka ogaa waa xuko xabsiyada ku jiraan aad baad mahadsan